halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mida hirarka efemyada geeska afrika caalamka oo dhan ood naga dhegaysan kartaan barta internetka ee v o a somaly com waxaan ku baaqayaa ama u baaqayaa shacabka galmudug guusha ay dhisidda iyo maamul dhisidda ay ka soo hooyeen guushaas guul la mid ah inay ka soo hooyaan maamulkii hirgelintiisii iyo socodsiintiisii
garab wanaagsan yar ramadaan kariim bay idilahaantiinba meeshaad nagala socotaan codkaasina wuxuu ahaa madaxweynaha cusub ee lagu doortay galmudug goordhow ayaad maqli doontaan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan waa afarta bisha julaay sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddaeedana waxaa si wada jira idinku daadahaynaya cabdiraxmaan xuseen furre iyo ano ah ismaaciil xuseen farjar cabdikariin xuseen guuleed ayaa maanta loo doortay madaxweynaha cusub ee maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa helay sagaal iyo afartan cod wareegii saddexaad iyada oo axmed macalin fiqi oo ahaa murashaxii tir ahaan usoo dhowaa uu wareegii saddexaad helay afartan cod madaxweynaha cusub ee loo doortay maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa u mahad celiyey dhammaan murashaxiintii la tartamayey in ay aqbaleen natiijada doorashada iyo weliba habka mudanayaasha baarlamaanka ee galmudug sida wanaagsan ee ay codkooda u dhiibteen dhammaan murashaxiintii tartanka la galay ee laga guulaystay ayaa u hambaliyey madaxweynaha cusub ee galmudug cabdikariin xuseen guuleed kaas oo xilka loo dhaariyey cabdikariin xuseen guuleed ayaa horey usoo qabtay xilka wasiirada arrimaha gudaha iyo amniga ee dowladda federaalk soomaaliya kaasoo maanta loo doortay madaxweynaha galmudug warar iyo warbixino ku saabsan goordhow ayaad maqli doontaan daafaha kala duwan ee dalkan maraykanka ayaa maanta looga dabaaldegayaa sanad guradii laba boqol iyo soddon iyo sagaaladee kasoo wareegtay markuu maraykanku xorriyadda ka qaatay dalka ingiriiska madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa u rajeeyey dhammaan shacabka maraykanka maalin farxad leh iyadoo sidoo kale maanta ay ku beegan tahay dhalashada gabadhiisa curadda ah ee maaliya oo iyaduna noqotay toddobiyo toban jir madaxweyne obama ayaa xaflad yar oo ku qabtay gudaha dayrka aqalka cadda oo ay kasoo qayb galeen boqolaal ka tirsan militariga maraykanka iyo qoysaskooda uu hambaliyeeyey afarta julaay ee sanadii kun iyo todoba boqol iyo toddobaatan iyo lixdii ayay ahayd markii wakiilo ka socda maraykanka iyo saraakiil ka tirsan gumaystihii britishku ay meel mariyeen bayaan ku aadan xornimada dalka maraykanka balse raadinta xornimada maraykanka ayaa bilaamatay sanad ka hor taasoo socotay tan iyo markii la gaaray heshiiskii ka dhacay magaalada bariis ee dalka faransiiska sanadii kun toddoba boqol sideetan iyo saddexdii oo si rasmiya lagu dhawaaqay maraykanku inuu yahay dal madax bannaan madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan kormeeridda arrimaha hubka nukliyerka ayaa sheegay in sanadka dhammaadkiisa lasoo gudbin doono warbixin ka hadlaysa in dalka iiraan uu doonayo inuu horumariyo hubkiisa nukliyerka iyo in kale madaxa hay-adda i a e a yukiya amano oo ku sugan vienna ayaa sheegay in uu la kulmay madaxweynaha dalka iiraan toddobaadkan isagoo hadalkiisa sii raaciyey in iskaashiga dalka iiraan ay suuragal tahay in ay sanadkan dhammaadkiisa soo gudbiyaan warbixin kala caddaynaysa arrimaha dhinaca hubka nucleerka ee dalka iiraan booliska dalka philibiin ayaa dacwad la xiriirta dil ku soo oogi doono milkiilaha iyo shaqaalihii doon ku qallimatay dalkaasi ay ku dhinteen konton iyo lix qof ugu yaraan boqol iyo afartan iyo kow qof ayaa ka badbaaday kuwaasoo u soo dabaashay dhanka xeebta kadib markii kima nifana oo ay la socdeen khamiistii la waayey taasoo kasoo shiraacatay magaalada la yidhaahdo ormak oo ku taala jasiiradda layti kuna sii jeeday jasiiradda kale ee combates iyadoo si rasmiyaan loo ogeyn tirada dadka saarnaa xilliga ay doontu qallimatay mas-uuliyiinta ayaa sheegay in cimilada oo xun oo curyaaminaya xaaladda dadaalka loogu jiro baadigoobka ay taasi keentay in dad fara badan aan la helin baaritaano hordhaca ayaa sheegaya in markaasi shilkaasi ay sababeen cimilada oo xun iyo khalad uu galay aadami taasoo keentay inay doontu qallimato dad goobjoogayaal ayaa lagu soo waramaya in arkeen doonta ay ku dhufteen mawjado xoogan iyadoo rakaabkuna ay hal dhinac markaasi u safteen islamarkaana keentay inay doontu qallimato
galabnimo wanaagsan iyo ramadaan kariim idil ahaantiinba meel walba oo aad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a qodobo kala duwan ayaad qaybaha dambe idaacadda ku maqli doontaan gaar ahaan aragtiyaha laga bixiyey dhismaha maamulka cusub ee galmudug iyo barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha laakiin marka hore sidii aad warkaba ku maqlayseen baarlamaanka galmudug ayaa maanta madaxweynaha maamulkaasi u doortay cabdikariin xuseen guuleed oo ahaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga ee dowladda soomaaliya cabdikariin oo si weyn ay isugu dhow yihiin madaxweynaha soomaaliya ayaa wuxuu wareegii saddexaad ee doorashada helay sagaal iyo afartan cod isagoo kaga guulaystay murashixii wareegaas kula tartamayey oo ahaa axmed macalin fiqi oo isaguna helay afartan cod doorashadan madaxtinimada galmudug oo maanta cadaado lagu qabtay ayaa waxaa si toos ah looga daawanayay dunida dacaladeeda waxaana halkaasi kasoo tabinayay tv-ga dowladda soomaaliya doorashadaasi kadib ayaa madaxweynaha cusub ee galmudug cabdikariin xuseen guuleed uu jeediyey hadalka wuxuuna u mahad celiyey dhammaan dadkii gacanta ka geystay in doorashadani si hufan u dhacdo
waxaan u mahadnaqayaa guddoomiyaha baarlamaanka galmudug iyo ku-xigeennadiisa xubnaha baarlamaanka ee galmudug xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo u horeeya wasiirka arrimaha gudaha mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen oloyaa oo runtii aan hubo inay asaga iyo wasaaraddiisa iyo wasiirada kaleeto ee guddiga kula jiray iyo guddigii farsamadaba inay shaqo adag oo aada iyo aada u adag wakti dheerna ay waktigooda u horeen inay soo qabteen inay soo qabteen shaqo soomaaliya oo dhan ay qiri karto ama ay qirayso inuu ahaa brocess runtii ilaa xad nadiif ah wax nuqsaan ka khaali ama jiraan adduunka wax walba nuqsaan waa leeyihiin wax dhammaystiran allah ayaa ka jira laakiin waxaan aaminsanahay qirayaana inay dadaaleen intii awoodooda ah waxaana ay ka muuqataa dadaalka ay dadaaleen doorashooyinkii guddoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo doorashadii madaxweynaha intaba waxay ka muuqataa tartanku inuu ahaa tartan runtii aada iyo aada u nadiif ah tartan aada u adagna inuu ahaa oo jilbaha laysaga murxa inuu ahaa waa waa ka muuqatay madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed wuxuu baaq u jeediyey dowladda dhexe iyo weliba shacabka reer galmudug isaga oo ka codsaday in ay door ka qaataan sidii maamulka cusubi u hana qaadi lahaa waxaan ku baaqayaa ama u baaqayaa shacabka galmudug guusha ay dhisidda iyo maamul dhisidda ay ka soo hooyeen guushaas guul la mid ah inay ka soo hooyaan maamulkii hirgelintiisii iyo socodsiintiisii runtii aada bay u fududdahay in wax la dhis waa fududa laakiin waxaas in la hirgeliya ayaa aada iyo aada u adag marka sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqayaa shacabka galmudug iyo dadweynaha galmudug meel kastay joogaanba inay dhammaantood u istaagaan sidii maamulka ay gacmahooda ku dhisteen bay u hirgelin lahaayeen una taabagelin lahaayeen inay u istaagaan sidaas si lamida waxaan u baaqayaa dowladda federaalka ah inay maamulkii ay dhistay oo ay halkan ka istaajisay aysan dhihin halkaasuu nooga egyahay ina halkaa oga harin maamulkan waa maamul curdun ah waa maamul maaragtay cusub waa maamul u baahan wax kasta wax kasta u baahan waaye waa maamul u baahan garab istaagga dowladda dhexe waa maamul u baahan baadihinta dowladda dhexe marka dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya waxaan ugu baaqayaa inay maamulkan iyo shacabkiisa ay siday maanta u garab taagneed markay dhisma dhismaha maamulkooda ay u garab taagnaan
madaxweynaha la doortay ayaa sidoo kale baaq u jeediyey mas-uuliyiinta ahlusunna wal-jamaaca isagoo dhinaciisa ballan qaaday in uu la furayo wadahadal si loo dhammeeyo kala aragti duwanaanshaha dhex yaala
maamulka culamaa udiinka ahlusunna waljamaaca in ay maamulka cusub soo dhoweeyaan inay maamulka cusub iskaashi iyo wadahadal ay la yeeshaan annaguna haddaan nahay maamulka cusbaa ee galmudug anigoo ku hadlaya magaca ee galmudug wuxuu gogol walaal uu u fidinayaa wadaxaajoodna uu la gelayaa culamaa udiinka ahlusunna waljamaaca waxaan diyaar u nahay inaan ummadda aan maaragtay la yeelano maamulka culamaa udiinka ahlusunna waljamaaca si ay maamulka cusub ee la dhisaya qeybtooda ay ka oga qaataan kan ogana mid noqdaan ugu dambeyn madaxweynaha galmudug ee maanta lagu doortay magaalada cadaado ayaa baaq u jeediyey puntland isaga oo u soo jeediyey in wixii tabasho ah ee labada dhinac dhex yaalla lagu dhammeeyo jawi walaalnimo waxaan ugu baaqayaa maamulada aan deriska nahay gaar ahaan maamulka aan walaalaha nahay ee puntland in ay maamulka halkan ka dhismay walaalaystaan xiriir wanaagsanna la yeeshaan annaga haddaan nahay maamulka galmudug ee cusub waxaan diyaar u nahay in maamulka walaalaha aan nahay ee puntland iyo deriska aan nahay inaan kula dhaqanno nabad deris wanaag iskaashi iyo wax walba oo wanaagsan inaan kula dhaqanno diyaar u nahay ma qabo marna in shar ay uga tegi doonto ogana imaan doonto dhinaca maamul goboleedka galmudug bilcagsi filanayaan waxaa dhinaca dowladweyne dowlad goboleedka galmudug uga tegi doona walaalihin puntland nabad waxaa uga tegi doona iskaashi horumar iyo inaan gacmaha isqabsano waddankeena guud ahaana aan wada dhisano waxaan diyaar u nahay wixii madmadow aho jira ee u dhexeeya labada maamul inaan ku dhammayno wadahadaljood inaan ku dhammayno ayaan diyaar u nahay waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa cabdikariin xuseen guuleed madaxweynaha la doortay ee maamulka galmudug haddaba musharaxii kaalinta labaad galay doorashadaasi axmed macalin fiqi oo ugu horeyn markaasi oo horeyna u soo noqday taliyihii nabad sugidda soomaaliya ayaa goordhoweyd waraysi gaaruusiyey v o a sheegay inuu aqbalay natiijada ka soo baxday doorashadaasi islamarkaana uu hambeliyeyey madaxweynaha la doortay cabdikariin xuseen balse wuxuu sheegay in dowladdu ay u janjeedhay dhinaca cabdikariin islamarkaana kooxda cabdikariin u ololeynaysay ay xildhibaanada u sameeyeen ballanqaadyo taasina ay sababtay in codod badan uu helo haddaba cabdicasiis xuseen cusmaan ayaa khadka telefoonka ku waraystay axmed fiqi wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida uu arko doorashadan waa maaqsantaha walaal dareenkaygu waa mid aada u sarreeya mana ahaan mid moral jabsan oo niyad jabsan waxaan ku faraxsanahay in hal galmudug hadda la baxayo dowlad goboleedka ahi ee uu ka dhismo system ku qabtamo hay-adihii dowladda oo ugu horeeyo baarlamaankii noo dhismay doorashooyinkii gudoomiyihii baarlamaanka iyo guddoonkii baarlamaanka oo noo dhacay iyo maantay oo la galay doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenyaasha marka waxa weeye aada baan ugu faraxsanahay dadaal dheer kadib oo iyo olole xoogan oo aanu galnay lixdii sagaalkii bilood oo u dambeysay aniga iyo taageerayaashayduba oo ku tashanaynay yacni jaabkeenna iyo iyo tabarteenna tartankana meel fiican baan gaaray guusha ayaan maaragtay sigay waana nu hambeliyey hadeertaan madaxweynihii hadda lagu doortay halkan aad baan ugu hambaliyey iyo raggii kale ee meesha ka dhacay system maalmihii hanaankii hadda broseeskii na soo gaarsiiyey maanta halkan inaan gaarno waa isaguna waa waa si fiican baa looga soo shaqeeyey inkastoo ay jireen maaragtay aysan isku barbardhigin isku barbardhigmin dadkii tartanka ku wada jiray waa tahay fiqi waxaa jirtay hadalhayn badan oo ku saabsan in musharaxiinta tartamaya marka cabdikariin la eega maaha inta kale ay ayd mooday inay isku mowqifhayeen ay doonayeen cabdikariin inay hor istaagaan wareegii ugu dambeeyey rajo noocaasaa jirtay in codad aad ka heli doontid musharaxiinta aad isku mowqifka ahayn dadkii iyaga u codeeyey laakiin taas ma dhicin waxaa horta waxaan kaaga mahad celinayaa inaad sidaas aad aada u tilmaantay u dhaweyd arrimuhu laakiin waxaad og tahay dadka tartamayay ma ahayn individualis ma ahayn waxaa ku jiray xoogo kale ayaa ku qarsoonaa doorashada oo wata maaragtay aaladii aalado badan oo dadka offaris iyo yaboog tiro badan lagu samayn karo marka marka aysan wixii axzaab ahayn oo individualis iyo xildhibaanada qanaacadoodana iyo dadka musharaxiinta laftooda markay codka ay waayaan iyagu hadda meeshii u ro oo offaris u samaynaya ama maaragtay ay ay ay dhankooda u dhawaan karaan bay ayay ayay u durkayaan marka guud ahaan waxaan leeyahay anigu dadaal fiican baan muujinay aniga taageerayaashaydii waana u mahad celinaya runtii intii taageertay xildhibaanadii dhammaanba wa tahay guud ahaanba waxaanan runtii muujinay jadaara iyo waxaan muujinay adkaysi fiican baan muujinay marka offaris baa tiri waxaa jiraa tiri ballanqaadyo iyo offaris la sameynaya hadalkaaguna wuxuu dhacaya in meesha lacag ay ku lug lahayd marka ma waxaad leedahay musharaxa ku guulaystay dhinaciisa iyo tiimkiisu lacago badan bay ku kharash gareeyeen doorashadan inuu isagu kusoo baxo halkaa kusoo gaaro sidaas uma dhihin anigu afarisku waxay rabaan bay isugu jiri karaan waxaan weeye meesha waxaan ka mur ka marnayn runtii ood ogtihiin in musharaxa musharaxiinta qaarkood ay ay xagga dawladdii u janjeereen dee waxaaba jiray magaalada cagaada wasiiradii iyo xildhibaano ka kambeengaraynaya waa gartay oo si cad oo maaragtay muuqata magaalada cagaado maalmihii lasoo dhaafooda kambeenka uga waday waxa weeye waxa tartam ayaa kala duwanaa anigu qof isku ku tashaday awoodiisa gaarka iyo maaragtay kalsoonida dadka ayaan ayaan u dhow halkaasaan u dhawaaday intaasaanan maaragtay hawsheedu hawsheeduna halkaasa ka miisaysa laakiin awoodda kaleo naga soo horjeeda waxay ahayd awood ku tiirsan xoogga dawladda iyo maaragtay maalmihii lasoo dhaafo dhanna dee doorashooyinka intaan wadnayna waxyaalo badan baa soo bandhignay inaad koogaadu tahay waa malaynaya waa tahay marka adiga dhinacaaga markaan eegno ma waxaad leedahay dhinacaaga iyo tiimkaagaba wax kharasha ood idinku xildhibaanada ku bixiseen ama ofarisood samaysa ma jiraan miyaad leedahay ofarisku waxay u banaayeen waxa laga qabanayo deegaamadan dadkuna xilal xilal baad xilal baad ballan qaaday halkani iyo xildhibaanadani waxay banaynayaan deegaamadooda waxa laga qabanayo dhul badan baa shabaab ku haystaa dhul badan baa maaragtay colaado iyo dhibaatooyin badan ka jiraan waxay u badnaayeen wax ka qabashada halkaas laakiin maba ja- maba anagu wax lacag oo aan adeegsanay ma jirin waa tahay iminka eh, cabdikariin baa ku guulaystay en, waxaan la soconnaa sidoo kale in dhuusamareeb ay joogaan ciidamo ahlu sunna oo shirkan diidan en, maxay kula tahay cabdikariin M- s- siduu arrintaas u wajahayaa bay kula tahay wallahi ahlusunna waxa weeye sida uu wajahayo waxa weeye su-aashaasi isaga ayay ku habboon tahay laakiin aniga eh, waxa ii qorshaysnayd inaan berri subax aan haddii aan ku guulaysto xilkan oo aan isla gaarnay en- en rag waaweyn iyo rag mediators oo dhexda ku jiray aan isla gaarnay inaan berri booqdo magaalada dhuusamareeb oo si weyn maaragtay soo dhaweyn looga sameeyo oo aanan ka gudbin iyadoo iyagoon systemka ka tirsanayn adi a- inaan een, maamulkani maamulkani uusan qaadin marka sida uu ku wajahayay iyo mechanismkiisa iyo qaabkiisa iyo waxaa laga rabaa isagaa laga rabaa iyo maaragtay ad isaga maxaad kula talin lahayd inuu Yeah.
qaado aniga waxaan kula talinayaa anusunno number culus waaye Een, deegaamadaana waxa weeye dadkoodu een, intooda badan taageerayaal bay u yihiin waxaa uga dhintay dad badan marka dhibaatooyin badan heshiisyo badan lala- lala gaaraa jirtay waxaan anigu leeyahay alusunno een, heshiiskii koowaad oo lala gaaray waxay ahayd labadii kun iyo waxaan u malaynayaa saddex iyo tobankii Een, waxaana la gaaray cabdikariin xuseen guuleed oo hadda madaxweynaha dowlad goboleedkaana isagoo wasiira waxaan leenahay halkaasaa laga soo bilaabo hawsha alan laga soo saxo from the beginning hoosta hoose ha laga soo saxo wixii intaas dhexdaa dhacayna hal xaliyo hana la yimaado meesha hadda maamulka uu marayo iyagana maamulka eh, qayb ha ka noqdaan oo maaragtay eh, fursadooda iyo qaybtoodana hala siiyo xildhibaanadii iyo waxyaalo badan iyo golaha wasiirada la dhisi doono iyo maamulka qaybihiisa kala duwan oo dhan marka waa hagaag en, uh, ugu dambeyntii dhinaca puntland iyagana en, uh, maamulkan xasaasiyad bay ka qaadeen oo eh, way ka hor yimaadeen oo hadallo badan baa ka imanayay kolley aadna musharaxiintaad ahayd qorshana wuu kaaga deganaa en, uh, maxay kula tahay iminka maamulkan cusub ee cabdikariin uu loo doortay eh, maxaad kula talin lahayd eh, qaabka ay arrintaasi xiisadaasi puntland iyo en, eh, galmudug ay u dejin karaan maxay ku wajihi karaan waxaan isleeyahay puntland iyo galmudug horta waa lagama maarmaan inay si eh, dhab ah u wada hadlaan si dhawana isku aqbalaan ma ilaahay baa isku garab dheliyey Eh, wax kastoo jiri jiray hadda ka hor hadda waa realityga iyo waaqica dhabta ayuu ka yahay in laba maamul oo gobolada dhexe iyo gobolada bari ka dhisan ay kala yihiin Een, laba madaxweyne iyo laba haykalo dowladooda ay leeyihiin Een, in la is aqbalo marka hore oo recognition uu dhaco iyadoo dad la siman dad siman la isku arkayo waa tahay in halkaas eh, la- eh, eh, miiska la wada fariisto halkaasna laga anbaqaado waxaanan aaminsanahay dadka puntland iyo dadka galmudug labadaba inaysan wax xiisaa u qabin wax colaada waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa axmed macalin fiqi oo isagu kaalintii labaad ka galay doorashadii ka dhacday maanta maamulka galmudug
dhinaca kalena maamulka ahlusunna ee ku sugan dhuusamareeb oo diidan shirka cadaado ayaa ka horyimi doorashada cabdikariin ee maanta loo doortay madaxweynaha galmudug axmed shaakir cali xasan oo madax u ah ahlusunna ayaa tibaaxay in madaxweynaha maanta magaalada cadaado lagu doortay aanu rabitaanka shacabka gobolada dhexe ku iman maxamed cabdi sandheere oo khadka telefoonka ee dhuusamareeb kula xidhiidhay ayaa axmed shaakir cali xasan marka hore weydiiyey sida uu arko doorashada maanta cadaado ka dhacday
haddii aan kaaga hormariyo wax yar su-aashaas oo aan kaaga jawaabi doono waxaan u arkaa maamulka dowlad goboleedka gobolada dhexe inuu dhacay oo u dhismay kawdigii luuliya oo maalmihiina dhaafay ku beegneed iyadoo qabanqaabadiisa iyo diyaar garowgiisa uu soo bilowday labiyo labaatankii bishii ka horreysay oo inay isugu yimaadeen qabaa'ilka gobolada dhexe deegaamada dhammaantood dadkii matalahaya ay isugu yimaadeen markii ay isugu yimaadeenna ay soo saarteen erge gaaraysa saddex boqol toban iyo saddex ergadiina ay iska saareen guddi farsamo oo markaa ku baysgaraysan dadka dega gobolada dhexe kabacdina ay qabsadeen markii doorasho la gaaray guddi doorasho guddigii doorashada kabacdi waxay soo saareen inay sameeyeen murashaxiintii ay u qabteen ergooyinkii xaadirka ahaa inay doortaan madaxweyne sidaa darteed waxaa ku tartamay laba murashax labadii murashax oo ku tartamay waxaa ku guulaystay aniga kula hadla madaxweynaha dowlad goboleedka gobolada dhexe waxaa igula tartamay murashax cabdisalaam xaaji oo aada garanaysaan ina ku ballansan yihiin labi iyo tobanka bishan aan ku jirno luuliya in lagu caleemo saaro madaxda la doortay oo madaxweynuhu ugu horeeyo magaaladasan dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka gobolada dhexe haddii aan usoo noqdo su-aashaadii ahayd maxkee u aragtaa dowladda ka dhalatay ee adaado looga dhawaaqay waxaan u aragnaa annaku wixii ummadda dham ay u arkayday ummad laga keena meelahaas oo lagu soo daabulay oo dana gaara laga leeyahay unba dantoodii ku gaareen meesha maahane deegaamada gobolada dhexe dantoodii horey u gaareen ayna u go-aansadeen sidaasaan u arkaya waan gartay madaxweynuhu waa cabdikariim xuseen guuleed ee maanta la doortay waxa uu yidhi gacan baan u fidinaynaa ahlusunna waljamaaca waananu kala shaqaynaynaa sidii loo midayn lahaa gobolada aragtidaada ku aadan dowlad goboleedka gobolada dhexe waa midaysan yihiin maamul ay ku midaysan yihiinna waa dhisteen wixii kor uga yimid ayaku haddee ayaga yaqaana ujeedadooda iyo hadafkooda laakiin ayaga maamulkooda waa u samaysan yahay dowladda federaalkana waa dowladdii dowlad goboleedyadu ay hoos imaanahayeen iyadaa waxaa laga rabaa maamulada ka jira geyiga soomaaliya siday ula dhaqmi laheed iyada unbaa laga rabaa annaku dawladda hadda lamaba dagaashanima dowlad goboleedka gobolada dhexe lama dagaashano dawladda ee dawladdu iyadaa waxaa laga rabaa shacabka dowlad goboleedka gobolada dhexe ee caasimadoodu ay tahay magaalo madaxda dhuusamareed in ixtiraamka ay dawladda u hayaan iyaduna ay u haydo ixtiraamto taas ayaa dawladda looga baahan yahay hadday wasiiro tahay hadday madaxweynaha tahay ra-iisul wasaaraha tahay kulli waan gartay mudane axmed shaakir waxaa muuqataa in dowladdu ay barakaysay dhinaca kale oo wasiirro ka socdaa ay hawsha wadeen taasoo dhalisay maanta in madaxweyne loo doorto cabdikariim xuseen guuleed qaar ka mid a xubnaha dowladduna ay hambaliyeeyeen waxa weeye hore baan kaaga jawaabayo dan baa laga lahaa dadaalka lagu bixiyey degmada adaado oo dadkeedii lagu ay kaga qayliyeen ay kaga dhawaaqeen oo ay ku kala carareen deegaan walba dadkii joogana sidaasaa ku dhacday oo markay waxaa maqleen marka dantii laga lahaayaa ka soo baxday hore baan kuu yidhi dadkii keenay dadka masalanba ama wax dooranaya ama kuwa la dooranayaana inay u taaniyadeeyaan oo soo dhoweeyaan hadda dantoodii baa ku jirta ujeeddadii ay lahaayeen inay ka gaareen ay ka gaareen waan gartay ergeyga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobey arrimaha soomaaliya wuxuu u hambaliyeeyey markii la doortay afhayeenka maamulka galmudug ee maanta madaxweynihiisii lagu doortay magaalada cadaado taasi waxay tilmaamaysaa in dowladdii soomaaliya iyo hay-adihii caalamiga ahaba ay taageersan yihiin waxa ka socday cadaado marka dadaalkiin muuna ahayn mid eh, waddo adag qaadaya oo oo dhib badnaanaya runtii taageerada ee, wakiilkaas wakiilka qaramada midoobay waxay ku habboontaa runtii markii dadaal dheer uu sameeyo wax badan uu baaro uu ogaado inuu wixii uu doonayo inuu ka jawaabo uu ka jawaabo shacabka gobollada dhexe shucuurtooda inuu eego arkana waa ku qasban yahay shacabka gobollada dhexe waxa ay doonayeen iyo waxa ay rabaan rabitaankoodii waa muujiyeen isaga ayaana ku shaqaynaynaa iyaga ayaana garab taagannahay sidii ma iyadoon dawladu garab siinaynin nimanka shabaab la yidhaaho ummaddii dhibay ee meel walba ku barakiciyey ee meel walba ummaddii yacni aan waxba u reebin caaqil iyo car- eh, roole iyo caalim iyo carmal iyo carruur iyo cood midna aan reebin kuwa deegaamada siday uga xoreeyeen gobollada dhexo dadku isaga xoreeyey iyagoo waxa iyaga qalbigooda ka soo go-ay ay tahay ka yihiin sidii ayay waxay ku midaysan yihiin maanta dhisteen waxa ay ku midaysan yihiin oo ay soo saarteen in la taageero ayaana munaasab ah yeesha caalamkana waxaan ugu baaqaynaa inay taageeraan shacabka ragi rabitaankiisa waan gartay marka ma jiraa hanaan eh, aad ku wada eh, hadli kartaan ku wada shaqayn kartaan eh, maamulkaaga aad sheegteen aad ku dhawaaqdeen kowdii eh, luulyo iyo maamulka maanta lagu doortay magaalada cadaado Eh, maxamed eh, gobosha markii horeba la fidiyey oo tiri dawladdu waa fidinay waxaa lagu mucaaradayey gogoshii ay fidiyeen maamulka ahlu sunna waljamaaca oo hore ay uga fidiyeen magaalo madaxda dhuusamareeb haddana wixii ka soo baxo maamula gogoshaas waxaa lagu mucaaradahayaa oo looga soo horjeedaa dowlad goboleedka ka yagleelmay oo ka dhashay gobollada dhexe taasaa looga soo horjeedaa marka wixii mucaarad nagu ah inaan la hadalno niraano yacni soo biira hadday maslaxad doonayaan annaku diyaar baan u nahay kaasi wuxuu ahaa axmed shaakir cali xasan oo madax u ah ahlusunna oo isagoo jooga dhuusamareeb khadka telefoonka ugu warramayey maxamed cabdi sandheere haddaba doorashada cabdikariin loo doortay madaxweynaha galmudug ayaa dhegaystayaal boqolaal gaaraya fikradooda uga soo dhoobteen boggeyga facebooka waxaana fikradooda ka mid ah cabdisamed idriis maxamed oo jooga hargeysa ayaa wuxuu leeyahay waxaan ka odhan lahaa doorashada cabdikariin haddii uu dalka iyo gobolkaasba khayr u wado allow la garabgal haddii aanu dan u ahaynna allow ka qabo ummadda ayuu yidhi dhegaystahan oo lagu magacaabo cabdiraxmaan yuusuf waxa uu leeyahay cabdikariin waxa uu la aragta yahay madaxweyne xasan oo aan lahayn aragti hogaamiyenimo dhowr jeeroo horena wuu ku fashilmay arrimaha gudaha waxaan arrintan ay guuldarro u tahay dhammaan galmudug daahir hanad oo aan soo sheegin halka uu joogo ayaa wuxuu leeyahay waa guul taariikhi ah dadka gobollada dhexe in ay si cadaalad iyo dimuqraadiyad ah u doorteen madaxweynaha galmudug runtii waa bisayl iyo horumar muuqanaysa hambalyo guuleed ayaan leeyahay ayuu yidhi waa tahay dhegaystayaal kuwaasina waxay ahaayeen fikradaha dhegaystayaasheeda facebooka waa tahay halkaad weli nagala socotaani waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkaad wada sugayseen ee hambalyada iyo heesaha caashicuud iyo ibraahim daanduray
Thank you. waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha meel kastood naga maqlaysaana waxaan idin leenahay ramadaan kariim ramadaan ilkariim ayaan leenahay dhegeystayaasheenna nacaash waxaan u haynaa heeso ay ka heli doonaan galabta heesaha ibraahina waraaqaha ayaanu daba dhigaynaa markaan waraaqaha akhrino ayaan heesahana ku nabaynaa marka bal midda ugu horreysa haddaan soo qabto toddobaadkan waxay ka timid shucayb jimcaale iyo maxamedow yalaxow iyo casey cumar faarax iyo ruqyo cali maxamuud iyo maryan dhilow warfaa cali tamaan xasan sine iyo muxubo xaaji iimaan iyo odaygeeda doctor cabdiraxmaan baadiyow mulki baadiyow safiye baadiyow iyo xaliimo baadiyow iyo sidoo kale baarliin cumar calasow iyo asli muuse khatra jaamac iyo laala jaamac iyo hawiya saalax iyo shamso sheekh iyo raxmo cali axmed iyo baa la yiri caruurteeda iyo asxaab kaloo fara badanna waxaa ka mid ah xuseen saleebaan cabdulaahi iyo qoyskiisa iyo aabe saleebaan cabdulaahi aadan iyo hooye aamine yuusuf buuxane iyo maxamed saleebaan cabdulaahi iyo xaaskiisa balqiis maxamed yuusuf iyo ikraan saleebaan cabdulaahi iyo dayib allaale muumin iyo sidoo kale khatrah saleebaan cabdulaahi iyo axmed saleebaan cabdulaahi dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan maraykanka boorame iyo faransiiska waxaanay hambalyo u dirayaan xuseen saleebaan cabdulaahi iyo marwadiisa anisa abuukar hiraabe ee arooskoodu ka dhacay edmonton wadanka kanada waxaan leenahay bay yidhaahdeen noqda kuwii isku waa roobad khayr qabana kala hela aamiin dhambaalkan caasho wuxuu naga soo gaaray axmed inshaar cabdulle gorod loo yaqaano iyo axmed weli cabdiraxmaan xamda cali gaani iyo cabdiqadar daahir xasan iyo nuur cabdi siyaad iyo ayaan axmed cali maxamed kaahin iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen jaaliyadda soomaalida ee etoobiya ee jabuuti waxaana ay jecel yihiin inay taaniyo dhalasho ay halkan uga diraan maxamed shariif moxamed nuur dayax loo yaqaano iyo waxay yidhaahdeen jawhara maxamuud xasan oo wiil ugu dhashay magaalada jabuuti waxaanay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiqadar maxamed shariif ducadana waxay yidhaahdeen idinka le waayo caashahaye maxaa ugu ducaynaysaa wiilkaasi loo bixiyey cabdiqadar cabdiqadar waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu noqdo midkii soo weynaada ee soo kora islamarkaana nabad iyo baraare ku waara waddankiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo dariskiisa iyo inta ka agdhow oo dhanna wax u tara ibraahino waxaan dhegeystayaasheenna u soo qabanaynaa maadaama aan ku guda jirno bisha barakaysan ee ramadaan qhasiido nabi ammaanah codkii siciid mare xaydar
bidhaafsuaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada
salka geed engegayo lacag kugu sabaayo naftu ay ku sirantiyo sanahaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba sodcaalkaas ahaydu xambaartu aakhiro sadleeya dembidhaafsuaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada dembidhaaf suaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada solanaha qiyaamaha sabkii nabiga naagaye
iyo ehel iilka markay ku seexshaan sowma ogid dhammaantood inay haddiiba kaa socon su-aashii qabriga iyo sowma ogid malaa'igo seefa kuula yuururaa inay kugu sugayaan sidee baad cibaadada uga seexatayo saha lagu malaysaa sanka kor ugu taagtaa dembidhaaf su'aasho soonkiyo salaadiyo gudaadaala
intaasaan ku dhaafno qasiidadaasi haatanna bal dhinacii dhambaalada dhegeystayaasha inoo soo direen mar kale haddaanu jalleecinno waxaa halkan hambalyo dhalasho ka diraya baa la yidhi dadka kale ah awowe cabdi xakiin xuseen xasan iyo abko baa la yidhi xuseen xasan jaamac iyo digir xuseen xasan iyo awowe maxamed xuseen xasan cabdicasiis xuseen xasan iyo kaahin maxamed xuseen iyo usaame maxamed xuseen iyo ayeyo asli maxamed faarax iyo habaryar hodan maxamed xuseen iyo habaryar hibaaq maxamed xuseen iyo faadimo xuseen xasan iyo farduuse xuseen xasan iyo cabdi kaafi xuseen xasan iyo ugu dambeynta yurub xuseen xasan dhammaan reer xuseen xasan waxay tihaniyad dhalasho u dirayaan baa la yidhi hilaal maxamed xuseen iyo ibraahim maxamed cabdi hayaan oo wiil ugu dhashay magaalada hargeysa lix iyo tobankii bisha juun aynu soo dhaafnay ee sanadkan wiilkaasina waxaa loo bixiyey baa layidhi ugaas ugaas waxaanu leenahay soo weyno waa noqon kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin dhambaalkana waxaa noo soo qoray qadar hatashiye waxa uu yidhi waxaan salaamayaa daadiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha cashucuud iyo daandure iyo dhammaan bahda v o a waanu kaa guddoonnay waxaa kaloo aan jeclaha buu yidhi inaan halkan ka salaamo ehelkayga ah oo jooga dhammaan dunida dacaladeeda gaar ahaan waxa uu yidhi somalilan iyo meelo kale waxaana uu yidhi waxaan ugu horreyn salaamayaa hooyaday faadumo xirsi khatre hatashiye iyo nuur hatashiye iyo barre hatashiye iyo nimco hatashiye iyo zaare hatashiye waxaan leeyahay buu yidhi heestan ila dhegeysta waa tahay intaanan heesta usoo qaban ibraahim oo aan tahniid qurux badan oo gacantayda markaanu ku jirta aan ka gaarsiiyo waxaa ugu horeeya aabe saalax jaylaani sacad iyo hooye maryan jaylaani sacad iyo faa'iise xuseen tuure iyo axmed maxamuud cali iyo nimco axmed maxamed iyo nasteexo axmed maxamed iyo nasteexo saalax cabdulaahi iyo faadimo saalax jaylaani iyo cabdifataax cabdulqaadir cabdulaahi iyo sidoo kale farxaan maxamuud ibraahim iyo amiin axmed maxamed iyo cabdiraxmaan cabdulaahi axmed iyo ugu dambeyntii maxamed cabdulcasiis salaad waxauu ku magac dheeri habaalyidhi boqorka hadalka seko dhammaan asxaabtani aan soo akhriyo dhan ibraahimna waxay tahaniyad aroos u dirayaan caruuska iyo caruusada baa layidhi cabdulaahi axmed salafi baa layidhi iyo gacalisadiisa aan ka dhicin ee faadimo cabdulqaadir maxamed faybes oo ku aqalgalay degmada yaaqshiid gaar ahaan baa layidhi xaafadda towfiiq waxay leeyihiin arooskaasi allah ka dhigo midkii waara ee wanaagsanaada ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamiin ayaan leenahay raxmad eebbe meel ku rigsiiyo haye haddee heesta ayaad ka garan doontaa waa codkii macaanaa ee fanaaniinta xasan aadan samatar iyo xaliimo khaliif magool
ramashiidu indhaa wayuu roontahe miyaan rabaa ramashiidu indhaa wayuu roontahe miyaan rabaa raxadii adduunka reeraan yagleele raxadii adduunka reeraan yagleele labadii isku raysiyo isku ruura ma noqona raxadii adduunkay reeraan yagleele raxadii adduunkay reeraan yagleele labadii isku raysiyo isku ruux ma noqona
Thank you.
raxmad intaas si aanu ku dhaafno codadkii xaliimo khaliif magool iyo fanaanka xasan aadan samater mar kale haddaanu jalleecno dhambaalada dhegaystayaasha warqadana waxay ka timid hooyo ruqiyo ibraahim iyo sumaya maxamuud iyo sakariye maxamuud iyo hooyo khadiijo axmed macalin rooble cusmaan iyo maxamed amiin cabdulaahi iyo mustafa cabdulaahi dhammaan reer cabdirasaaq oo kale ah sahre cabdirasaaq iyo fatxo cabdirasaaq dhammaan reer maxamed cali dhammaan dadkan oo dhan waxay tahaniyad dhalasho u dirayeen baa layidhi macalin cabdulaahi cismaan iyo xaaskiisa sahro bare ciise oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd saddex labaatankii bishii juune hadduun dhammaatay ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka noqda bay leeyihiin noqo bay leeyihiin midii anfacda ah dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda aniguna aamiin ayaanu raacinayaa waa hagaaga waxaa dhambaal uu naga soo gaaray maxamed macalin cali iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed cabdiraxmaan iyo ibraahim nishaan iyo sahal gana iyo mukhtaar kalafure iyo mursal cali qorey iyo maryan isxaaq iyo iisho sheekh iyo maryan sheekh aamine sheekh dejiyo sheekh iyo nafaxaad sheekh weriye faysal isaaq oo ku magac dheer faysal jabati iyo dhammaanba shaqaalaha idaacadda star f m m b i kenya waxayna jecel yihiin taaniyad dhalasho inay gaarsiiyaan shantar maxamed axmed iyo ambiyo xasan mursal oo wiil ugu dhashay baydhabo gaar ahaana xaafadda bardaale laanta afraad wiilkaasina waxaa loo bixiyay yidhaahdeen cabdulcasiis shantaar waxaana ay leeyihiin ducada idinka le waayo cabdicasiis waxaa leenaha allah ka dhiga kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca heesta saddexaad ee barnaamijka dhegaystayaasha aanu hayno waa nafta soo sidaa mabrano dhibta laguma waaro dhaxal looma yeesho waa laga dhammaadaa ruuxii dhabkuu jecelna waa laga war doonaa miya waa lala
waa lala dhadhamiya waa tahay codka fanaanada saynab ciga maxamed waa tahay waa tahay dhinaca waraaqaha mar kale aanu jaleecnay warqadan waxa ay ka timid assalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay wacalaykum salaam ramadaan kariim dhammaan bahda v o baa la yidhi marka xiga daanduray iyo caashicuud waa idin sallaanay waanu kaa guddoonay marka xiga bay idhahdeen annagoo kale ah hooyo luul raage guure iyo aabe axmed dhagaxow sabriye iyo faadume axmed dhagaxow ayaan axmed dhagaxow sahre axmed dhagaxow sagal axmed dhagaxow iyo cali farxaan axmed dhagaxow iyo xamse axmed dhagaxow iyo saagi axmed dhagaxow iyo xanad cilmi dhagaxow iyo khatro cali xuseen dhammaan asxaabtani oo kala jooga baa layidhi hiiraan sweden britain maraykanka iyo meelo kale waxay tahani dhalasho farxadda u dirayaan khatro axmed dhagaxow iyo cabdikariin salaad oo wiil ugu dhashay magaalada nairobi dalka kenya inkastoo wiilkaasi magaciisa aan lasoo sheegin haddana waxaan leenahay soo weynow oo soo barbaara noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax tara waa hagaaga waxaa noo baaqayaa hooyo xaliimo xaajiyabarow iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo nuurto xaajiyabarow iyo caruurteeda iyo dhoktor caashe cali islaweyn luul cali islaweyn daahiro cumar iyo caruurteeda iyo salaado macalin jeeb iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo zina axmed faarax odageeda iyo caruurtooda iyo dhammaanba reer maxamed cali islaweyn aabba abuukar hiraabe aadan iyo hooyo maryan cali falaax iyo dhammaanba reer cali falaax waxaana ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxayna tahniyad gaarsiinayaan xuseen sulaymaan iyo aanise abuukar oo arooskooda uu ka dhacay edmonton dalkaasi canada waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad qeyr qaban oo eeba kala siiyo aamin ayaan leenahay assalaamu calaykum v o a baa lagu soo bilaabay wacalaykum asalaam waanu ugu celinaynaa marka xigta bay yidhaahdeen maxamed abuukar ayaa ugu horreeya warqadan iyo cabdulaahi cabdinuur iyo xasan cabdinuur iyo maryan cabdinuur iyo maymuun cabdinuur iyo jelle isgoowe iyo xasan kusow iyo ibraahim isxaaq iyo yomow yomo ibrahim ibrahim yomo ali yomeysa
waad garata waad garata yomo waata yomo ibrahim iyo cabdilwahaab axmed iyo cabdilcasiis sheekh sulaymaan iyo sadiiq goosow iyo sidoo kale daa-uud geesow baa la yiri iyo macalin bare maxamed iyo ibraahim indho iyo injineer borow iyo maxamuud khaliif dhammaan dadkani waxay tahniid dhalasho u dirayaan macalin isxaaq cabdinuur iyo nuurto cali xasan oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga ee dhagaxley ee ku taalla dhadhaab dalka kenya wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi maxamed macalin isxaaq ducada waa dhankiina baa layidhi waa tahay maxamed macalin waxaanu u rajaynaynaa in uu soo weynaado uu wanaagsanaado dalkiisa uusan weli arag dadkiisa iyo diintiisana ah dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe maxamuud dhiblaawe hiraabe iyo hooyo salaado aadan guure iyo adeer daahir dhiblaawe hiraabe adeer faarax dhiblaawe hiraabe adeer yuusuf geedi hiraabe eedu culumo dhiblaawe hiraabe eedu dahabo maxamuud calisow iyo waxay yidhahdeen habo dahabo aadan guure iyo abtinuur aadan guure iyo nimco maxamuud dhiblaawe cumar maxamuud dhiblaawe mascuud maxamuud dhiblaawe osi loo yaqaano iyo cabdirasaaq maxamed dhiblaawe iyo maxamuud dhiblaawe iyo xaliimo maxamuud dhiblaawe iyo seegeeda iyo caruurtooda iyo maxamuud maxamed xalane gurume iyo xane axmed nuur honest iyo nuurto cali rooble iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen muuno guure maxamed iyo faadumo cali xagaley iyo caruurteeda iyo dhammaanba asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan daahir maxamuud dhiblaawe iyo waxay yidhaahdeen shamso xasan ciid oo meherkooda uu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya hase yeeshee ku aqalgalay magaalada oslo ee dalkaasi norway waxayna leeyihiin aqalgalkiina bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxa badan inaad kala kulantaan ayaana beeda kaga baryaynaa aniguna aamiin ayaan raacinaya ibraahinow bal noo raaci markaana waraaqahan ka nasanne waayahay xidigtan hablaha ka xushaatahee xabiibi xayaati qalbi xayaati waaw waa heesta soo socotaan u gartay waxaa noo kala dhigdhigaya oo isu dhiidhiibaya fanaaniinta waa faarax murtiile iyo xaawakiin
aad bay u mahadsan yihiin ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan caashe cudow inala socodsiinayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacaddayada galabnimo ramadaan kariim ayaan leenahay idin lahaantii meel kastaad joogtaan dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in axmed shaakir cali xasan oo aan ku sheegnay in uu madax u yahay ahlusunna waljamaaca in aanu xilkaasi haynin hase ahaatee uu yahay hogaamiye dhowaan lagu doortay dhuusa mareeb shir halkaasi ka dhacay oo ay ahlusunna iyo dhinacyadaasi ay halkaasi ku doorteen marka dhegeystayaal magacaas markii hore waxaan ku sheegnay axmed shaakir cali xasan inuu madax u ahaa ahlusunna waljamaaca halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan xuseen fure oo garabkayga midig fadhiya aan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii caalamka u waaweynaa mahadsanid farjar cabdikariin xuseen guuled ayaa maanta loo doortay madaxweynaha maamulka galmudug iyadoo doorasho halkaasi ka dhacday uu helay afartan iyo sagaal cod halka musharaxii labaad ee la baratamayey ee tirada badan isla helay uu ahaa axmed macalin fiqi oo helay afartan cod iyadoo haddaba madaxweynaha la doortay loo dhaariyey xilkaasi islamarkaana uu ballan qaaday inuu wada shaqayn wanaagsan la samayn doono maamulada ku xiran iyo maamulkiisa cusub uu ka shaqayn doono sidii hanaan wanaagsan ay mulkaasi ugu shaqayn lahaa islamarkaana dowladda federaalk ee soomaaliya ka codsaday in wada shaqayn wanaagsan ay maamulka cusub ee dhidibada u taagi doono la yeelan doonaan dhinaca kale daafaha kala duwan ee dalkan maraykankana waxaa maanta looga dabaaldegay sanad guradii laba boqol iyo soddon iyo sagaalaad ee kasoo wareegtay markii maraykanku uu xorriyadda ka qaatay gumaystihii ingiriiska madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa u rajeeyey dhammaan shacabka maraykanka maalin farxad leh iyadoo sidoo kale maalintan ay ku beegan tahay dhalashada gabadhiisa curadda ah ee la yidhahda maaliya oo noqotay toddobiyo toban jir waa tahay dhegaystayaal ayey saaxiibkay aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan xuseen furre inoola socodsiinay qaar ka mid a qodobadii wararka ugu doorka roonaa intaasna waxaa naga eg idaacadda eeday galaabnimo intaynu idaacadda fiidnimo ku kulanno waxaan degan leenahay sidaas iyo ramadaan kariim
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Thank you.